haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waa tan caasha ibraahim oo nala socodsiisa
dhammaantiinba barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaan idinku hayaa haweenay ninkeedii gaari dardar siisay talow maxaa ku qaaday waxaa laga yaabaa in qaar badan oo idinka mid a ay markiiba la soo boodaan oo yidhaahdaan way maseyrtay masayr maahee maxaad kaloo is leedahay dhegaysto bal qadarka fikir waxaan kaloo barnaamijka idinku hayaa abwaan siciid maxamed xarawooy heestiisii saadaasha ahayd ee uu ugu magac daray barack obama iyo qaybta dambe oo aan idinku hayo
dhibaatada jacaylba dhinacaan usexdaba hamigayga dhoofino dhaqsa waxay gaartiin dhaayaha dhaayaha turoonte waa fannaanka cabdirasaaq axmed faarax gaadaco iyo heesihiisii u dambeeyey waa caawayo cawayska haweenay degan gobolka arizona ee dalkan maraykanka ayaa si bareer ah gaari u dardarsiisay ninkii iyada qabay haweenaydan ayaa ka hor inta aanay ninkeeda gaariga jiirsiinin waxaa in cabbaara ku eryanaysay gaariga iyadoo ismadax marsan wixii miir qaaday haweenaydani waxaa inoo sheegaya maxamuud mascadow stuudiyaha la fadhiya maxamuud bal haweenaydani maxaa intay gaari soo qaadatay ooy ninkeeda ku eryatay ay kadibna u jiirsiisay maxaa maxaa dhacay wallaahi cashoy waxaa laga yaaba hadda dadweynaha markaa tiri gabadhii ninkii bay gaari dul marisay inuu qoysle talow may maseyrtay oo ma lala guursaday laakiin sheekadu taa ka daran waad la socotay maalmahan waddankan maraykanka waayadii doorashada maraykanka ee madaxweynuhu ay cerka isku shareertay aad iyo aad waayadii laysku madiya soofaystay oo nin walbaa intuu kari karay makarofon inta dul yimid dadweynihii maskaxdooda wax ku shubay mugta isbeddel iyo saamaynta ay bulshada ku yeesheen hadalladii ka imaanayay siyaasiyiintii maraykanka ee codka dadka loogu xafiltamayey ayaa caashay gabar ka mida gabdhihii reer maraykan ee gobolka arizona magaalada galbed la yidhaahdo ku nooleed waxa ay cara keligeeda u qaaday inaan obama mar kale xafiiska ku soo noqon waxay niyadda ka aamintay haddii obama soo noqdo inay reerkeedu guuldaraysanayaan qoys ahaan odagii reerka ayay dhinac kasta ka marto waxay ku qalqaalisay inuu sanadkan doorashada u bannaan baxo si aan obama u soo laaban aad iyo aad marka gabadhani aad bay arrintii ugu weyneed ninkuna dee nin iska dhallinyaraha wuxuu ahaa malaha arrimahan iyo doorashadaba malaha dad badanoo maraykana waxaa jira siday sheekada u socotay aan ka helin oo iska go'aansanayaba inaanay dooranin cidna iyo sidoo kaleba waxaa jira qaar siyaasadaba aan shaqo ku lahayn oo codeyntani waxaa loo xafiltamaya maarata mararka qaarba aan dan ka lahayn inay aad iyo aad iyo weliba qof aan ku qanacsanayn labada markaa tartamaysaba aad iyo aad haweenaydii ninkii dhinac kasta ka martay galgashay oo juqajuqaysay wax walba ku samaysay abadan waa ka soo saari weyda waa maalintii doorashada laacibka waa gooyeno waa halkii dhallinyarada gabadhii caray ka qaaday arrintii dhibsatay waxa ay rugrugtaba dhowr beri kadib ayaa waxaa dhacday ninkii markay ka war heshay inaanu doorashadii codkiisa dhiibin bay meel dambe oo gaari malaha waxay rabeen inay soo adeegtaan iyo baarkinka guri waa aragtay waddanka marayn guryaha baarkino waaweyn baa gadaal ku yaalla meeshii baa lagu murmay maxaad u codayn weyse iyo aniga kuwan ku qanacsanayna ii gooyaan iyo sheekoo bilaabay saaxiibka baabuurka inta gashee ninkii ku raacdaysatay xagga buri guguguuf intuu carar intuu carar geedu isku aadiyey waa aragtay laydadkan mataqaanaa birahan laydadku ay ku xiran yihiin ee la yidhaahdo light boolkaha baalayaasha ayuu baala galay asaga iyo baalihiibay kusii qaaday cabaar bay jiidanaysay ninkii dhaawac xun buu noqday dadrisoo meesha joogay baa booliis ugu yeeray isagoo naf daba yari ku jirtaa cisbitaalka la geeyey hadda ninka cisbitaal ku yaalla magaalada gilbert ee gobolka arizona ayuu ku dacdaraysan yahay oo xaalkiisu aanu fiicnayn iyadiina booliiska xireen oo waxay ku jirtaa xabsi marka lama oga sida ay xaalkeeda noqon doonto waxay ku xirnaan doontaa ninkan xaaladiisa haddii uu dhinto dabcan waxaa laga yaabaa in iyadana lagu xukumo in la dilo iyadana ama xabsi daa'in marka dabcan mar haddii la doortay aragtay ninkeediina aanu coodaynin obama doorashadii ku soo baxay guuldarradiiba malaha gurigeeda ka dhex aragtay inay timi marka waxay tiri ninkaa kaa diiday inuu coday atleast niyadda waxay ku dhisan hadduu codayn lahaa tabari meesha idin dhigtaba ninkii waad ka hor tagteen
waa hagaag abwaan siciid maxamed xarawo ayaa afar sano ka hor waxa uu sameeyey hees uu ugu magacdaray barack obama taasoo uu ku maamuusayey doorashadu madaxweyne barack obama ku guulaystay in uu noqdo madaxweynihii u horreeyey ee maraykan ah ee madow ee uu yeesho dalka maraykanka qayb ka mid a heestaasi ayaa u saadaalinaysay in obama uu ahaado madaxweyne siddeed sano maamula dalkan maraykanka waxaad moodaa marka in saadaashii siciid xarawo ay rumowday oo obama afar sano oo kale haddana la doortay in uu noqdo madaxweynaha dalkan maraykanka siciid xarawo oo jooga magaalada muqdisho ayaan weydiiyey bal waxa uu ku saleeyey saadaashiisa heesta barack obama waxay ahayd hambalyadii iyo waxaas markii aan sameeyey aan dhigaydan waxaan idhi afar sano oo socotiyo afar kale oo sano kusiinayoodkee barack obama sideeda wada hano markaasaa idhi sacad u tuma sacabada barack obama markaasaad u socbiseen marka eebtii baa laga qabtay bal caawa siciid xarawow heestii labada kun iyo sideeddii aad tirisay aad ku saadaalinaysa in barack obama sideedda sanee soo socota uu xilka madaxtinimada dalka maraykanka uu hayo bal mar kale mar kale mar kale wax naga xusuusi ya yahay ya yahay ya yahay siyaasi nabadeed ilaah waanaagisa ilaah waanaagisa magaaladayda sidaas ilaah waanaagisa ilaah waanaagisa siyaasi nabadeed ilaah waanaagisa ilaah waanaagisa magaaladayda sidaas ilaah waanaagisa damano badan baa lagu sugayo kusaadinayn damano badan baa lagu sugayon kusaadinayn dadana madaxweyne kusoo dhowo dadana madaxweyne kusoo dhowo magaca soomaalidan ugu salaanay hambaliga suuban magaca soomaalidan ugu salaanay hambaliga suuban taageero saaxiibnidan kugu soo dhaweeyo taageero saaxiibnidan kugu soo dhaweeyo afarta socotiyo afar sanoo kale afarta socotiyo afar sanoo kale kusinay woodkee barack obama sideeda wadahan wadahano sideeda wadahan wadahano sideeda wadahan afarta socotiyo afar sanoo kale afarta socotiyo afar sanoo kale kusinay woodkee barack obama sideeda wadahano walahano sideeda walahano walahano sideeda walahano utuma saacadaada barag obama siduu saacadaada barag obama sideeda walahano sideed waa lahaa waa lahaa sideed waa lahaa waa lahaa sideed waa lahaa afarta socodiyo afar sanoo kale afarta socodiyo afar sanoo kale kusiinay woodke baraag obama sideeda waa lahaan waa lahaan sideeda waa lahaan waa lahaan sideeda waa lahaan waa lahaan sideeda waa lahaan waa lahaan sideeda waa lahaan
sideeda wad ahano
saciid maxamed xarawo hadda sideedii barack obama ee aada u saadaalisay wada hanay caawana maxaad leedahay isagoo sideedii sano gudaheeda hadda ku jiro afar ay u dhamaatay afartii kalena hadda ay u bilaabatay waa taageero kan jawaabta soo go-ay weye waa gartay waxaa tiri waxaa tiri waxaa tiri ku siinay voodke sideeda wada hana baa tiri codka xaggeed codkiina xaggee ku rideen reer muqdisho xaggee codka ku rideen iyo soomaalida soomaalida gudaha joogta waa ku ridayo waakii waxaan ku rinay sanduuqyadii baan ku rinay sanduuqyadii baan ku rinay kuwii dambe iyo kuwii horeba waan ku rinay ayo xaggee kaga soo rideen malaha boostaad soo dhigteen soomaaliya kaga soo rinay soomaaliya waa ta abwaan saciid maxamed xarow kusoo dhaweynaya aad baa umahadsan tahay waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana toddoba iyo tobanka bisha novembar sannadka laba kun laba iyo toban qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyskana dhegaystayaal waxaa marti igu ah fanaanka cabdirasaaq axmed faarax gaadaco gaadaco waxa uu ka mid yahay fanaaniinta soomaalida ah ee ku nool magaalada london ee waddanka britain gaadaco kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington haddii gaadaco lagu yidhaahdo heesaha aad qaado mid ka soo dhex saar oo ka qayb gasha tartan suugaaneed taad is leedahay way u qalmi kartaa in laga qayb geliyo tartan suugaaneed casharuurta waa tiro badanyna de adinka choiceka iskale kuwa horay kuwa kuwa hore iyo kuwa dhexe iyo kuwa dambeeya kuwa ugu dambeeya waa leeyihin marka albunada ay leeyihin asaa albunada qaarkood waa ku jiraan kuwa caadiga singalada hadda ugu dambeeyey kuwii dhexe kaartaan baa soo qaadan kartaas adiga laakiin haddii fursadda lagu siiyo tee tartan ka qayb gelin lahayd heesahaaga tartan heesaha anigu kuwii albunada mise kuwii hadda ugu dambeeya singalada ugu dambeeyey dhammaantood kuwa ugu dambeeyey haddaad soo qaato waxaa soo qaadan lahaa heesla dhagaga oo cusub dhawaan soo baxday maxaa la dhagagay shaciir buu la dhagaga malaynaya oo toban sana haye ma qof kalaa misu adiga aniga maana waa qof kale aniga maaha haye bal dhega wax naga maqasheed oo raalliya waxa weeye hurda kama dargo dhibaatada jacaylba dhinacaanu sixdaba hamigayga dhoofino dhaqsa waxay gaarsiin dhaayaha dhaayaha turoonte yani heesa baa heesii ugu dambeeya hadda waa garta yaa loo sameeyey heestan waxaa tihi malaha jacayl buu la dheegaga yaa wallahi nin nin yiri toban sanaan gabadh jeclaayo marka tobankii sanada gabadha jacaylkeedaa waday haye ayo ba heestaas toban sanaa sugaayo ule toban sana dheereer aan arrimahan dhisaynay buu buu kusoo gabo heesta ku jirtaa maarkaan marka ninkaan wuxuu tan years jacayl socda weyi marka jacaylkaasi ma soo gabagaboobmay mise weli weli ma gabagaboon biru wiil dhalinyaraa weeye sidaana weli u sidaa buu leeyahay heesta waxaa la dhinaca lasiikaleaa sameeyey laxankana daawud cali masax baa leh waaw jacaylkama meel u dhigu leeyahay ilaa iyo hadda aa weli dhigin buu
urgo urda kama dhargo dhibaatada jacaylba dhinacaanu sixdaba hamigayga dhoofino dhaqsa waxay u gaarsiin daayaha daayaha duroonte hurdo hurda kama dhargo dhibaatada jacaylba dhinacaanu sixdaba hamigayga dhoofino dhaqsa waxay u gaarsiin daayaha daayaha duroonte markandheedo aragee dhaqdhaqaaqi maayo naftay dayga gelisa danabay dhufanayo waan kudhaygagaa dhugashadeed danabay dhifanayo waan kudhaygagaa dhugashadeed waxaan dhowrayaa toban saniyo dheer arrin inaan dhammayno farxadan ku dheelno ilaahay dhalaama idinaa ka beere waxaan dhowrayaa toban saniyo dheer arrin inaan dhammayno farxadan ku dhelno ilaahay dhalaamo dhexdeena waxaad ka warantaa marka heesahaga kale markaan fiirino muddooyinkii markii ugu kaa dambeysana waxaan kuga ogaa magaalada muqdishoaan kuga ogaa heesaha aad qaadda way koobnaayeen laakiin markaad waddankii ka soo tagtay oo aad yurub timid gaar ahaan magaalada london heesahaaga sidaasay sida roobka isaga soo dabada'ayaan maxaa isbedelay aad iyo aad caasha waxaa wax badan baa runtii heesab tiro badan baa sameeyey intaan qurbaha joogay hadda albumlaan sameeyey albumkii ugu horreeyay waxaan soo saaray labadii kun markaa waddankaan imid waxaa leedaha kulan jacayl waa heestii oo ombaa biyaha loo cabaa loogu magac daray kii ku xigana fafaalo guri labada kun iyo sideed baan sameeyey ciidana kaleba heese sigalaaw tiro badan waa soo saaray marka su-aasheedi waxay ahayd maadaama heesahaagii aad u koobnaayeen qurbaha markii aad timid ma bulsho fareed baad dhex gashay ma Bulsho faneed, technologigii miyaa ku wallaahi caawiyey aad maxaa iyo aad isbedelay ah, bulsho faneed baan dhex galay runtii aad iyo aad marka so- soomaaliya markaan joogana waa ogtahay iska koobnaa wuxuu wakti iska koobnaa waqtiga ay caasha markhaatidaad ka tahay oo xilligii ugu xumaan aan soo marnay saas darteena soomaaliya heesa badan oo ku qaaday waa jirta wadani laakiin hadda heesaha jacaylkaana aad iyo aad oo ciidana kale soo saaray oo badan oo dadku aad u jecel yihiin weliba waa gartay marka een, heesahaas faraha badan leh ee aad qurbaha ku samaysay ma heese ka hadlaya bulshadii aad ku dhex jirtay mise waxay u badan yihiin amaba haddaan si kale u dhigo waxaa ku jira qaar adiga kuu gaaro adiga kaa hadla caasho qaar aniga ii gaara ma jiraan laakiin qaar badan oo bulshada u gaara waa jirtaa magacyo gabdhay u badan yihiin weliba waxaa kamid a warson waxaa kamid a zahray baa kamid a heese magacyo u badan yihiin runtii iyo heese jacayla runtii aad iyo aad maarta badan way caashay dee lama koobi karo waalay haddana waxaan soo waraa dhawaan album liaado waan u malayn doona inaa fanka kusoo xiri doono oo liaado nasiya waa tahay fankaaga iyo soo xiristiisa een waa waa soo gaari doonaa horta codkaasi waa codkaaga soo mahgaadaco
ashaha waa xiliyadan ku cusbaa london baa heeskaani albumkii ugu horreeyuu ku jiray aan soo saaray waa gartay heesta waxay ila siiqada eg tahay inaan malaha hortaa maqli jiray heestan hees hore u jirta waaye waxaa hore u qaaday allah u naxariisto axmed gacayta ilaahay au naxariisto albumkaygii ugu horreeyay markaa waddanka imid labadii kun aa mid bay ku jirta london marka la joogo ama qurbaha marka la joogo heesaha lama kala xigaan u qaatay waa la kala xigaa laakiin anigu hees qofkii aan jeclay socodkiisa ha maadaama axmed gacayta aad u jeclaa saaxiibna aanu ahayn ayaan heestaas ku soo saaray laakiin inta ka dambaysay heesaha aan qaado dhan waa kuwayga anaa iska leh waa garta heestan waa hees aada isugu daba dhacaysa oo qaabka laxanka loo saaray uu cajiib yahay ilaahay u naxariista axmed gacitaas hees caana heestan habsaan baa laha magaceeda ha axmed gacita yuusuf waa tahay markaan ka gudubno heestan oo kale heesahaaga waxaa ku jira heeso si weyn isugu duba dhacaa tusaaloo kale hees la yidhaahda zallawalla dad badan waxay isweydiiyaan zallawalla waxay u taagan tahay ka wadanaay ereyo badan oo ku jira
ashaamala kenya waa soo bartay kenya waa soo maraha aad iyo aad waaban meel xusuus gaar gole waliba waxaa ku bilaabmaysaa tingisa kawadanaada yani kelmadahaas axmed saalax baa ku darsaday asagaa reer kenya ahaan jiray marka waa kelmadu waa sawaaxili kawadanaada wax asagu asagu leeyaha u samaystay waa axmed saalax ku daray heestu waa sax heesta weliba aad dhalinyarada u jeceshahay runtii salawala ilaa magaceed madad magaceeda waa zalawala salawala ha salawala daauud baa iskale heestan aa ii sameeyey daauud daauud calmasaf muusiga waxaa tumaya axmed saalax qaasim intaas ayaan ku joojinayaa waraysiga fanaanka cabdirasaaq gaadoco toddobaadka dambe ayuuna haddii alla idmo noo dhammaystiri doonaa heesta zallawalla ee uu sameeyey abwaanka laxamiistaaxa daa'uud cali masxaf intaan mar kale kulmayno toddobaadka dambe waa barnaamijka cawayske sidaas iyo nabadgelyo
caweyskii iyo caasho ila joogta ayaynu intaas ku wada dhaafeena caasho xarawa aad ayay iisoo jiidatay sheekadiisa waxaan filayaa inaad u wada qoslaysan adiga iyo mascadaba malaha heestii barack obama kusoo jiidatay si fiican waa tahay barnaamijka caweyska halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a si toosna waxay idinkaga imaaneysaa magaalada washington waa toddoba iyo tobanka bisha novembar sanadka laba kun laba iyo toban